barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
waa maalin axada lix iyo tobanka bisha februari sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad barnaamijkeenna ku dhegaysi doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo la filayo inay gaaraan magaalada hargeysa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo ay marti ku yihiin dhallinyaro hal abuur cusub kusoo kordhiyay magaalada boorama ayaad barnaamijka ku maqli doontaan fikirkani waxaa soo mataqaanaa bandhigay tiimkani aanu hadda halkan ku joogno qaar ka mida kabacdina tiimkao dhan baa isla qaatay waayo waxay arkeen markaanu samaynay research in ka badan laba boqol oo qof oo magaalada boorama joogaan weydiino iskugu jira hooyooyin iyo dad ka yimiday dalka dibadiisa waxay weydiiyeen niman macalimiin oo jaamacadda iyo dhiga waxay ku dhahdeen war halkeynu hilibka adeeganaa heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
saraakiisha caafimaadka shiinaha ayaa axadda maanta ah sheegay in maalintii saddexaad oo xiriir ah ay hoos u dhacday tirada dadka u dhimanaya cudurka hase yeeshee hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa ka digtay inaanan la odorasi karin qaababka uu u faafayo xanuunkan walaaca caalamka uu ka qabo cudurkan ayaa weli ah mid heerkiisu uu sarreeyo iyadoo ay jirto cabsi ah in fayraska uu ku faafo meelo kale oo dunida ah tan iyo bishii disembar oo uu xanuunkani ka dilaacay gobolka huubey ee bartamaha shiinaha waxaa cudurka uu galaaftay nolosha kun lix boqol shan iyo lixdan qof axadda maanta ah oo keliya boqol laba iyo afartan qof ayaa la xaqiijiyey in dalka shiinaha ay ugu dhinteen tani waxay muujisay in tirada dhimashada ay hoos u sii dhacayso sidoo kale tirada dadka uu ku dhacayo ayaa si aad ah hoos ugu dhacday maalintii labayo tobanaad oo xiriir ah kooxaha fallaagada ee koonfurta suudaan ayaa maanta diiday qorshe ay u soo bandhigtay xukuumadda dalkaasi oo doonaysa in nidaamka maamulka gobollada lagu soo koobo toban gobol diidmadan ayaa gud ku ridaysa rajadii laga qabay in lasoo afjaro colaadda muddo lix sano ah dalkaasi ka socotay ee galaafatay nolosha saddex boqol iyo siddeetan kun oo qof madaxweyne salfakir waxauu sheegay inuu tanaasul samayn doono isagoo yarayn doonaa saddex iyo labada soddon iyo labada gobol ee hadda jira oo laga dhigayo tobankii gobol ee asalka ahaa taasi oo ah codsi mucaaradku ay doonayeen laakiin kiir ayaa ku daray tobanka gobol saddex aag maamul taasi oo hogaamiyaha mucaaradka riig mashaar aada uga soo horjeestay kiir iyo mashaar oo haatan masaafuris ahaan dalka uga maqan ayaa waxaa wajahaya cadaadis caalamiya oo ku aadan inay dhammeeyaan khilaafka u dhexeeya iyadoo wakhtiga loo qabtayna uu ku egyahay labaiyo labaatanka bishan mashaar ayaa ku celceliyey inuusan dib u qaban karin shaqadiisii hore ee madaxweyne ku-xigeenimo haddii qaab dhismeedka dowladda aan dib loogu celin sidii hore loogu heshiiyey
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa voice of america washington duhur wanaagsan goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka balse marka hore aan aadno magaalada hargeysa oo wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ay tegi doonaan halkaasi waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaheena hargeysa khadar maxamed cakulle khadar ma la xaqiijiyey warkaasi sheegaya in madaxweyne madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ay tegi doonaan hargeysa
aad iyo aad baad umahadsan tahay ilaa iyo iminka ma jiro war rasmiya oo kasoo baxay madaxtooyada somalilan ama xukuumadda somalilan oo arrintaasi xaqiijinaya ama beeninaya tan iyo intii madaxweynaha somalilan wafdi hogaaminaya ay tegeen magaalada gooba waxa toddobaadkii hore waxaa kulankii ka dhacay xafiiska ra-isul wasaare abiy axmed ee labada madaxweyne dhex maray idaacadda anfeeooda lafteedu ayaa warkaa gudbisay ama baahisay waxa isa soo tarayey xogta la raadinayo hadday tahay saxafiyiinta siyaasiyiinta iyo dadka caadiga intuba markaa saaka waxaa magaalada hargeysa lagu waabariistay sheekada ama warka meelaha la isugu yimaadaan loogu falanqeynaya ee la xidhiidha in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ethoobia abiy axmed iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdillahi farmaajo ay iman doonaan hargeysa iyadoo sheekadaas si weyn loo qaadaa dhigayo oo runtii ku dhawaad ilaa iyo saddex saacadood oo subaxnimadii xidhiir ahaa meesha taagtaba labadii qof ay wada taagnimo ka sheekaysanayeen xaqiiqadeedana ay raadinayaan dadku ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan waxa golaha wakiilada golaha guurtida somalilan uu yimid uu sheegay xildhibaano kamida guurtida fadhigii maanta in madaxweynuhu uu sheegay ama ay jiri doonto wararka la xidhiidha ra-iisul wasaaraha ethoobia isagoo sheegay in madaxweyne ra-iisul wasaaraha ethoobia uu laba jeer soo codsaday in hargeysa yimaado waa sida uu guddoomiya saleebaan sheegay waxaa sidoo kale uu sheegay in ay wararka qaar sheegayaan inuu la soconayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdillahi farmaajo guddoomiye saleebaan wuxuu yidhi markaa isagu ma soo dhaweyneyno haddii isagoo la socda uu yimaado ma soo dhaweyneyno hadalaadku ku celceliyay bal hadaladiisii qaar kamid a baan eegno
aqaana waa madax banaani anigaa waxaa ku farxiyaa waa soomaaliya
runtii waxaa hadalkiisa ku jiray guddoomiyaha arrin la xidhiidha in haddii ra-iisul wasaaruhu imanayo isagoo socda ay soo dhaweynayaan mar walba ra-iisul wasaaraha etoobiya haddii laakiin madaxweyne farmaajo uu la socdo waa sida uu hadalka udhiga u xambaarsan yahay wila ma uu sido madaxweyne farmaajo soo dhaweyn mayno isagoo sina su-aal ugaga dhigayay golaha guurtida sina mawqif uga dhigayay markaad eegto hadalka siduu guddoomiye udhigay marar badan baan isku dayay inaan afhayeenka madaxtooyada iyo wasiirka warfaafinta ee xukuumadda intaba la xidhiidho ilaa saaka laakiin imay suurto gelin iyadoo mararka qaar telefoonadaana ka jawaabeen mararka qaarna ay sheegayaan inay shirar ku jiraan si kastaba ha ahaatee arrintani marka la eego hargeysa xoog baa arrintan looga sheekaysanaya ama warkani ugu badnaa laakiin cid xaqiijinaysay oo rasmi u xaqiijisay ilaa imika ma jirto maadaama xukuumaddu aanay ka hadal arrinta guddoomiyaha golaha guurtiduna waxay noqonaysaa siduu xildhibaanada qaar u sheegay in khudbad sanadeedba la sugayo in maalinta salaasada madaxweyne musadixi uu ujeediyo labada aqal in lagu soo qaadi doono arrintaasi marka professor mubaarak aar oo dadka siyaasadaada la socda isla markaana iminka ay stuudiyaha hargeysay la joogaan jeclahay bal su-aasha oo xagga dadkana aada ugu dhex jiray bal sida ula muuqato ina kelmada weydiiyo mubaarak warkan saleebaana waa degeysatay kahor run ahaantii arrintaa saleebana ka dawaajiyey suuqana aadka ugu jirtaa waxa ay runtii dee tibaaxaysaa in uu jiro iskuday dowladda farmaajo isku dayeyso ama maxamed farmaajo isku dayeyna somaliland imaado arrintaasi runtii markaan eego waxa weeyaan haddii imaado macnuu waxay ka waxay la mid tahay tiirkii baarlamo la jiriyay saraxda sababtoo soddon sane somaliland usoo dagaalamaysa inay goori isu istaagto iyada oon la xalin iyadoon laga wada hadal wixii somaliland ku doonisay iyadoon laisla eegin iyadoo runtii intaasoo kuma kuna qof ay ku dhinteen qadiyadda somaliland darteeda ay ku dhinteen iyada oo mashaakil badan runtii ay dhacaan haddana aayar inuu iska imaado farmaajo hargeysa iska imaado arrintaas waxa ay runtii lafjab ku noqonaysaa qadiyadii somaliland ra-iisul wasaare haddii aysa soo raacaan sow taa ka waran ra-isul wasaare etoobiya run ahaantii hadday isa soo raacaan iyo hadduu keligii imaado sharafta waxabay noqon lahayd keligii waa imaado haddii imaasha hadday noqonayso keligiyada ay ku habboon laakiin waxay tilmaamaysaa culays badan maanta dowladda etoobiya inay sa- saarayso runtii somaliland inay muxuaha ninkaasi imaado haddii arrintan maanta somaliland aqbashada waxaa imanaya in beritalo fayla ay sheegato dowladda etoobiya tirataana halala siiyo marka waxaan qabaa runtii qadiyada qadiyad simbal ah oo oo noqonaysa in farmaajo ha imaado ha isku sawiray somaliland inuu galay waxay runtii dhib weyn ku keenaysaa runtii qabiladii somaliland iyo midnimadii somaliland iyo xataa wasaaradda khaarij khaarijka somaliland waxay ku noqonaysaa runtii inaa lafsad bay ku noqonaysaa waa tahay bad mahadsanti mubarik eh, professor mubarik eh, ar ayuu ahaa Eh, Waay.
markaad si kastaba eh, u eegto xaaladan
waaya qadar aad aad baad baad xaaladda ugu weyn waxa weeyaan een, maanta warka ugu weyn iyo arrinta meel walba lagu hadalaya waa arrintan waxaan laakiinse een, u daynaynaa xagga xukuumadda maadaama aanay weli ka hadal Een, sidoo kalena waxay dadku aada u sugayaan khudbadda madaxweynaha khudbasanadeeda Ee, lasoo soo jeedin doono labada aqal fadhi wadajira yeelanayaan salaasada een, haddii aa laydhaha ama laba cisho kadib haddii aa laydhaha sida la waaya sheegayo.
qadar waa mahadsan tahay Arrintaasi oo noqon doonta- waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay qadar maxamed cakulle wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa ayuu ahaa oo si toos ah khadka ugu jiray haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkii maalinta axadda aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda dahornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeennan hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boorame ee gobolka awdal waxaan ku soo qaadan doonaa hal abuuro ganacsi oo dhallinyaro ka mid a kuwii ka qalinjabiyey jaamacadaha waddanka gudihiisu hal abuureen islamarkaasina ay danaynayaan inay ku helaan maalgelin halabuurada ganacsi ay soo bandhigeen iyagoo ka qayb galay tartan halabuuro ganacsi oo lagu qabtay boorama waxaa inoogu martayaa barnaamijkeenna toddobaadkan laba kooxood oo dhallinyaro ah oo iyagu la yimid halabuuro ganacsi labadaasi kooxood oo soo kala bandhigay ka ganacsiga hilibka iyo ka ganacsiga agabka fayadhowrka ee ay u baahan yihiin haweenku haddii aan ku horeeyo kooxda soo bandhigtay ganacsiga hilibka oo iyagu sheegay inay wax badan ka bedeli doonaan habka waqti xaadirkan loogu kala gato suuqyada magaalooyinka waddanka gudihiisa hilibka bal haddaba haynoo sharaxaan qaabka casriga ay soo bandhigeen dhallinyaradaasi ka ganacsan doonta hilibka Ee, magacaygu waa maxamed jacel shaciib sheekh ibraahim waxaan ahay xubin ka tirsan madiina meat company taasoo ah shirkad laga aasaasi doono magaalada boorama ee, taasoo ka shaqayn doonta hilibka iyo muxuu ahaa nadiifintiisa sidaynu wada ogsoonnahay hilibka magaalada boorama yaalla ama magaalooyinka soomaalida qaar ee, waa hilib nadaafadiisu aanay fiicnayn taasoo dhib ku haysa dadka magaalada ku nool iyo dadka ajaanibka ah ee magaalada yimaada marka annagoo taa ka hortegayna oo mataqaanaa ee doonayna in dadka aanu u keenno hilib nadiif ah caafimaadkooga ee muxuu ahaa wax ka qaban doona waxaanu aasaasaynaa hadduu ilaahay idhaahdo shirkadan madiina meat company taasoo ka shaqaynaysa hilibka hilibka cad iyo hilibka casba ama hilibka xoolaha oo kacas loo yaqaano iyo hilibka digaaga iyo kalluunka oo hilibka cad loo yaqaano marka madiina meat company waxay ka kooban tahay ilaa toddoba qof waxaa weeyaan aniga ugu horeeya maxamed saa idiin sheegay waxaa igu xiga walaal cabdimaalig shaacilmi shaacabdi- shaacabdiraxmaan shaacilmi waxaa igu xigta walaal aasiya waxaa ku xigta ee, walaal xamda aasiya khayriya iyo cabdifataax toddobadaasaan ka kooban nahay marka insha allah saan soo sheegay waxaan ka shaqayn doonaa hilibka
magacaygu waa xamde maxamed daheeye waxaan ka tirsanahay tiimka madiina meat company saynu ogsoonnahay bulshadeenna waxay caqabad weyn ka haysataa dhanka hilibka oon caafimaadkiisa iyo nadaafadiisaba aan la ilaalin Een, hooyo walba waxay ilmaheeda uga kalahdaa si ay yacni hilib usoo hesho waxay ka iyadoo ka cabsi qabta in hilibkii ay salimadii ka weydoo hore looga dhammaysto hoteelada sidoo kale waxaa habeen walba hore loogu xidhaa hore looga waxaa waa hilib la-aan iyadoo hilib jirin Een, adigu ma jeclaan lahayd meel nadaafadeedu xun tahay oyna wanaagsanayn oo ayadii qashinkii wax walba ay joogaan inaad ka adeegato waa maya soo madiina mid company waxay kugu haysaa xalkii waxayoo dhan iyo baahidaa jirta dabooli lahayd Ah, bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa soon cabdixakiim ducaale waxaan ahay member ka socda madiina meat company Een, anigoo ah dhakhtarka fijinariga u fadhiya kambanigan markaan eegnay xanuunada ugu badan ee lagu soo celiyo ee maxjarada ee soomaalidu ay leeyihiin xoolaha laga dhoofiyo xoolaha inta caafimaadka qabto waa la diraa inta xanuunsanaysana waxaa lagu soo celiyaa da- een, dalkeenna saan inagu dib ugu isticmaalno iskamana eegno caafimaadkooga ma jeeg garayno marka madiina meat company waxay fursadinii siinaysaa in hilib caafimaad qaba la ilaaliyo fayodhowrkiisa lana testgareeyey ay idin soo xanuunada ku dhaca waa t b da tuberculosis pneumonia waxaa ku dhaca toxoplasmosis xanuunadaasoo dhan inagaa dibna loogu soo celiyaa xoolaha qaba iyadoona la testgarayn baa inagu isticmaalnaa marka anagu waxaan siinaynaa jaaniska aan ku testgaraynlahayn kambanigana suu noqdo mid caafimaadkiisu sareeyo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa asi maxamed aadan waxaan ka mid ahay member madiina meat company haddaba xalka ama solutionka wuxuu yahay ama baahidaa jirta see loo dabooli karaa xalka ay madiina meat ku haysaa waxa weeyaan horta kow inaad heshaan hilib caafimaad qaba nadaafadiisa la ilaaliyey meesha aad ka iibsanaysaa nadaafadeeda la ilaaliyey dadkan iibinaya nadaafadooda la ilaashay iminka saad arkaysaan dariiska iyo gaaga iyo bahalka afka waxa loo xidhan yahay si bakteeriyada looga ilaasho hilibka sidoo kale waxaad madiina meat ka helaysaa hours hilib nadiifa xilliga aad u baahato waqti walbana waad u furan tahay madiina meat sidoo kale meel kasta ood joogto waxa lagu keenayaa hilibka madiina meat waxay u siman tahay rag iyo dumar in laga wada adeegan karo magacayga waxa weeye cabdimaalik sheekh cabdiraxmaan almi maanta fikirkan halkan aanu ka hayno waa fikir ka cusub magaalada boorama fikirkan wuxuu noqon doonaa ko aanu isleenahay wuxuu bedeli doonaa gebi ahaan qaabka ummadda soomaalida ay hilibka u isticmaasho fikirkani waxaa soo mataqaanaa bandhigay tiimkani aanu hadda halkan ku joogno qaar ka mida kabacdina tiimka o dhan baa isla qaatay waayo waxay arkeen markaanu samaynay research in ka badan laba boqol oo qof oo magaalada boorama jooga aanu weydiino iskugu jira hooyooyin iyo dad ka yimiday dalka dibaddiisa waxay weydiiyeen niman macalimiin oo jaamacadda iyo dhiga waxay ku dhahdeen war halkeenu hilibka adeeganaa waxaan ku uri anigoo u samaynaya favor sirbadda magaalada boorama tegi kartaan waxay gu dhahdeen sirbadda magaalada boorama bay gu dhahdeen lagama helo hilib xilli walo frasha hilib baakeeja lagama helayo waxaan ku uri aniguna waxaan isku dayi doonaa bal inaan xal keeno magaalada boorama anagoo markaasi fikirkaasi keennay waxaan isku daynay barnaamijkan upshift anagoo ka faa'iidaysanayna oo ah barnaamij donor unicef ay u tahay oo nagaad network ay soo qaaday inaan siinayaan fan aanu ku bilowna shirkadahan shirkaddu waa shirkad faa'iido badan soo saari doonta waxaan ku bilaabanaa lacag saddex kun oo dollar gaaraysa sanadkii waxaanu sameynaa dhaqdhaqaaq dhaqaale oo gaaraya lix iyo toban kun oo dollar waxaanu samaynaynaa bishii kun iyo laba boqol iyo afartan dollar taas waxay ka dhigan tahay yoonkii siddeetan dollar baanu faa'iidaynaa haddaanu nahay shirkadani taasoo tilmaamaysa in shirkaddu ay noqon doonto mid si degdega u samayn doonta branches kala duwan soo saari doontana maadaama ummadda soomaalidu ay tahay hilibku backboneka dhaqaalahooga inay u transport garin karaan wadamada jaarkeena haddaad arki karto hilibka hadda halkan ku hayno waa hilib backage garaysan soomaalida looga iibsadaan kiloyo ma yaqaanaan lugtii baanu usoo backage garayna usoo hagaajino caafimaadkii iyo xaaladeedaanu soo eegnay waxaan u samaynay inaan hilibka uridno mid dhirin dhar ahaan aan ugu soo ridno saduqadoo kale ramadaana soo dhow waxaa jira mataqaana furas badanoo jira ciidaha waxay maada in hilibba la kala waayo oo mataqaana bulshada lala yaaco midi ku garanaya ku aan garanaynba anigu talagalaan u keeno qalaya hilibka oo takhasus u leh oo garanaya qaabkii u qali lahaayeen qofka uu buugaraysto xilligu doonaya hilibka loo qabo haddaad u baahan tahay maanta inaad neef dhammaystiran aad hesho neef dhammaystir baanu kuusa hagaajina kuusa qaadina kalluunkii baanu haynaa digaagii baanu haynaa waxaanu leenahay badda ugu ballaaran geeska africa waxaan ugu talagalay inaan kasoo saarno kalluunkayaga saan dhaqaalaha dalkayga aan u kobcino shaqaale abuur aan u samayno xirfadlayaal iyo dadaan xirfad lahayn shaqada inaad adigu samaysto gacanta adigu samaystaa ka wanaagsan inaad tijaabiso inaad qof kale u shaqayso kanna waxa weeye xalka ummadda soomaalida aan u keenay markay hilibka noqoto inta haddaan kaga gudubno kooxda dhallinyarada ah ee hal-abuurkooda ganacsi la xidhiidhay ka ganacsiga hilibka oo aan hal-abuurka kooxda kale ganacsigooga soo qaadana waa koox dhallinyaro ah oo gabdha ah hal-abuurkooda ganacsina la xidhiidho agabka fayadhowrka ee haweenku isticmaalaan waxaana wax ka weydiiyey ugu horrayn agabka fayadhowrka ee ay rabaan inay ka ganacsadaan noocyadiisa iyo inay haweenka waddanku kaga maarmayaan kii looga keeni jiray bannaanka asalaamu calaykum magacaygu waa asmo saleebaan waxaan ka tirsanahay kambaniga dumarkaab dumarkaab waxa weeye waa kambani soo saaraya reusable sanitary badis oo ah xafaayad dumarku ay isticmaalaan waqtiga caadada ay ku jiraan oo dib loo isticmaalayo dumarkaab waxay fududeyneysaa inay ka maarmaan dumarku xafaayadihii uga imanayay dalka dibadiisa kambaniga iyagu waxa uu qabanaya waxaweeye waxa dhibaatooyinka uu ka hortagaya waxaweye waa infectionka qeybta caafimaadka waxaanu wacyigelin badan siinaynaa bulshada si uga hortagno xanuunada kusoo socda oo badanka laga qaado ayna dadku fahamsanayn xafaayadaha ay isticmaalayaan iyo waqti loogu talagalay aanay garanaynin annagu waxaan sameyneynaa inaan siino dumarkaab combany wuxuu sameynayaa inuu siiyo dadka wacyigelin ah inay xafaayadda waqti loogu talagalay ay jirto xafaayadeedu waa reusable waxa loogu talagalay waqti ah lix bilood ba isticmaali karaya qofkii ee maradeed waa maro xariira oonan dhibayn qofkii markuu meydhayo markuu xidhan yahay uu same ay siinayso yani kalsooni uu ku waran karo uu wixii ku meydhan karo sidoo kale kambaniyada ka jira dalka waxaanu kaga duwannahay reusable sanitary badisku wuxuu fudaydinayaa markay gabadhu xidhan tahay xafaayadda one time newska wuxuu celiyaa caadadii uu ku celiyaa qofka oo si raaxale ma dareemayo xanuun badanna way ku haysaa laakiin xafaayadda iyadu waxay kaga duwan tahay maro markaad xidhan tahay wuxuu dareemayaa qofkii morally raaxu dareemaya maraduna way soo nuugtaa caadada waxa weeye gruubkayga waxaan ka koobannahay waa shan hablood oo ku midoobay fikirka waxaan nahay dad aqoon-yahaniina jaamiciyiina kasoo baxay jaamacadda jaamacado kala duwan waxaan iskugu jirnaa dhakhaatiir iyo dad businessa waxaanu u leenahay awood inaan kambanigan cilmigiisina waan haysanaa aan sameynayno awoodna waxaan u leenahay inaan dadkaygii gaarsiino intaa iyo wax ka badan
magacaygu saadiya dumarka combany waxyaalaha kaloo qabanaya waxay tahay inuu dhiirogeliyo hablaha yara soo koraya iskooliska dhigta in awoodi lahayn inay waxoogii ay bandhigaan hooyadood u sheegaan ama waalidkii ay kala tashadaan dumarka combany wuxuu sameynayaa dhiskoon fiican inuu u sameeyo dhaqaalihii ku baxaya hablaha uu u safgareeyo uu u yareeyo dumarka combany wuxuu sameynaya inuu fursado shaqo sameeyo fursadaha shaqo sameynayo anagu iminka markaan bilowno kombanigii aan sameynay alaabtii waxaan u yeedhanaynaa dad aan soo shaqo gelinayno oo noo sameynaya alaabti wixii on anagu tutusayno waxaan samaysananaa gaadiidkii noo qaadayay oo shaqaabuuro dadkii aan lacag siinayno waxaan sameynaynaa dadki dumarka baadiyaha markaan tegno dumarka aan ku wacyigelinayno guddibaan sameyn markaan soo ururan wuxuu uga sheekayna fahansiino dumar hablaha xaafadaha kala shaqeeyo oon anagana alaabtii u geyno halkaana kaga iibino magacaygu waa nadiiro kheyre xasan anigoo ka tirsan combaniga dumarka ab combany oo soo saaraya reusbal sanitary badiska oo xafaayada dumarkii xafaayad dib loo isticmaalayo oo dumarka isticmaalaya xilliga ay caadada ku jiraan annagu hamigaygu fog yahay rajo dheerna waanu leenahay hadda ahaan waxaanu ka bilownay boroma laakiin waxaan rajeyneynaa in gobolada somalilan oo dhan ku hirgelin doono ilaa wadamada jaarka uu ganacsiga u gaari doono kaasoo ganacsiga kalsooni buuxda aanu ku qabno aannu ku kalsoonahay inuu meel dheer gaari karo sidoo kale waxaan kalsooni siinaynaa hablaha yare soo koray baan kalsooni siinaa ma rabaanu dhibaato igu dhacday oon la soo kulmay inay la kulanto gabadha yare hadda gabadha yare hadda yani soo soo galaysa xilliga beriodku uu bilaabmayo ma rabo kaasoon ha kaasoon rabo in aan wacyigelin ballaadhan siiyo oon dhiirigeliyo oon u sheegoon u sharxo waxaan inuu yahay wax dabeeciyana ilaahay nagu abuuro naajiraala oonan ceebahayn haan fahansiiyo haan ganacsi haan uga dhahaan haan ka dhaadhiciyana xafaayadan aan soo saarayna iyada waxtar badan u leedahay hadday noqoto dhinacii dhaqaalaha dhaqaalihuu u kaydsamaya hadday noqoto dhinacii caafimaadka ha u fiican tahay waayata kale laba dhinac bay ka fikiraysaa marka bilanta isticmaalayso bilanta ugu yaraan waxaa loogu talagala forhowersna isticmaasho waxay ka fikiraysaa hadaad yani aad for howers wax ka yar aad isticmaasho way ha kii hore jiray weyaan waxay ka fikiraysaa dad for howers wax ka yar yani saacado ka yar aad isticmaasho waxay ka fikiraysaa wax badan ayaad isticmaalayso aad luus garaynaysaa marka tan ma fikir ka fikiri mayso insha allah waxaan ku rajo weynahay inay lacagtii aan u yarayno sidoo kale inay helayaan xafaayad ay ku kalsoon yihiin ay kalsooni ku qabaan gacantoodu ay ku meedhanayaan inay helayaan magacaygu waa muna xasan maxamuud waxaan ka tirsanahay mimbarkan maxaanada ku midoobay aqoontoodii iyo maxaanada waxay soo barteen inay kula soo noqdaan dalkoogii sidoo kale anagu waxaan ka talinaynaa oonu ka wacyigelinaynaa in ay markii hore waxyaabahan baadiskii hore ee la isticmaali jiray isagoo ah maxaanadayay mid one time user kaasi oo deegaankii qashin u keeni kara kaasi oo deegaankii dhisiis u keeni kara taasi waan ka hortagnay waxaan uga hortagnay reusable sanitary badiska reusable sanitary badiskaasi wuxuu suuro gelinayaa inay gabadhii si fudud ay u isticmaali karto deegaankiina aanu qashin u keeni karin dhisiisna aanu u keeni karin sidoo kale waxaan u suuro gelinay markay gabadhu periodka hesho waqtiyada midnightka ay si yaroo fudud oo raaxa leh ay u heli karto maradeediyo nadiifa oo meel qurux badan u taala fikirkan ganacsi aad soo bandhigteen kooxdiinan yaa idinka maalgelinaya dhaqaalaha idinku siinaya haddii bangi aad u doonotaanse bangiyadu ma idin aaminayaan in maadaama fikir ganacsi oo hirgelaya aad la timaadeen in bangiyadu ay deyn idin siiyaan aad ku hirgelisaan maadaama adiin dhalinyar soo baratay aqoonta maadaamay maanta noo hirgelisoy maalkii aan ku bilaabaynay ayna siisay nagaad nagaad aad baan u salaamayaa way mahadsan yihiin markaan anagu baro businesskaygan aan bilowno aan hirgelino maxaan ku dhahday uu gaadho dhulka oo wax waxtar leh si fiican loo arko waxaa suurtagala wayna aaminayaan dabcan oo waxtar loo ummadii anfacaya ayaan soo saarnay dhinac walba walaa caafimaad deegaan maxaan ku dhahday iyo shaqa abuuris fursadaan siinayno markay aad samayseen daraasad amase cilmi baadhis siad ku ogaateen in uu kani ka fiican yahay kii hore loo isticmaalayay waxaan ku ogaanay inuu ka fiican yahay hay kii hore markaan xidhanaya waxaan ka fikiraya dhaqaalaan ka fikiraya oon isle oo dhaqaalaan ka fikiraya dhaqaalahaasoon isbuuciihan ku isbangaraynayo lix dollar kow dhaqaalihii waan ka nastay laba waxaan ka fikiraya kuma dareemayo raaxo kuma dareemayo oo markaan buushkaahan xidhanahay laga yaaba ina caadada si fiican iga iman weydo aan curjis ku dareemo relax kuma dareemo laakiin tan waa maro jilicsan ood hawe ka helaysid sacdiye waxaan ku ogaaday inaan kani ka fiican yahay ka kale anaga dumar dhakhtarkan ka shaqeyna anaga neersin ahaan hablaha dhakhtar ka shaqeeya dumarka noo imanaya boqolkiiba sagaash waxay ka cawdaa igfashan igfashankaa waxaa ku sababa sababta ayna kushkii ay isticmaalayeen muddadii ka dheeraynayaan waxay ka fikirayaan kow dhaqaalihii oo kushkii waxa ku jira toban xabo toban xabo iguma filno toddobaadka markaa waxaa soo iibsanaya laba xabo labada xabna soo iibsanayo waxaa wuxuu luusgaraynayaa inaan lacag badan oo aan ka bixiyo taas aan ku ogaano nagu kaliftay talabaad dumarkii maadaama uu igfashankii ku badan yahay igfashankii maxaa soobay oo dhiiggiibaa ku noqonaya markay gabadhi xidhato dhiiggiibaa ku noqonaya caadadii markay ku noqoto waxay keenaysaa xanuun xanuunkaas wuxuu keenaya inuu midhalays ay noqoto ama ilmihii kasoo daadaato intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa dhegaystayaal barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo aan ku soo qaadannay hal abuurrada ganacsiga ay soo bandhigeen dhowaan qaar ka mida dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada boorame ee gobolka awdar hal abuurradaasi oo ay ku doonayaan inay ku helaan maalgashi taas oo ay dhallinyaradu doonayaan inay ku helaan shaqooyin ay iyagu fikradahooga la yimaadeen waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal saas iyo nabadgelyo waata aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada boorama dhegeystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa inaan waqti weynay barnaamijkii cayaaraha idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan haatana dhegihiina waxaa soo gaaraya codka codadka baxsan ee allah wada naxariiste fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo xaliimo khaliif cumar magool heestii dhoof
jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde ballinaan ku dhirado ballinaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddani duhurnimo tan iyo galabta sidaa iyo nabadgelyo nooli kulante hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba